waxaa laga soo jawaabay cabashada waayeel soomaaliyeed oo maalmo ka hor codsaday in lasoo caawiyo waan noolanay maanta gaajaan dhaartii hore inaan u nafcan ayaan ka yaabinay waanala arid bixiyey cuntayadii baa nala siiyey kursigii baa nala siiyey firaashyadii baa nala siiyey mushqushii baa naloo dhisay gurigii baa naloo dhisay waxaa naloo dhisay macuuntii baa la keenay barkilmadii baa la keenay shandarawooyinkii baa la keenay aababada faarax oo sagaashan jira iyo xaaskii soo waayeela ayaa maalmo ka hor u soo bandhigay cabashadooda muslimiinta soomaaliyeed gobol ma lihin firaash ma lihin guri ma lihin baahi waxaan ku gaadhay saaka sideedda saaca baan bakeeri rinjiya yaanan kabannin islaamka inay inaynala taageero iyo guri iyo alxamdulilah dheef baahi baahi baaban u baktinayba gobasha waabilaa baahi baaban u baktinay waayeelkan uun haysanin guri gogol iyo raashin ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay gaajo u dhintaan tii rabbi kasokow mawdka rabbiga intaynu soo gaadhin gaajaabay diliba mawdka rabbiga ilaahay baa ii haya mawdka rabbiga ilaahay baa haya ilaa waxaan ka yaceelaa nafta ilaahay dheeftii baa noogu sii daran hungurigii baan ka go'nay hungurigii baaba noogu sii daran gogolaad ku fadhiisaa madcuudii baanu cuntay ha yeeshee maanta waxaa horyaala raashinka qaybihiisa kala duwan iyagoona hilib iyo rooti ku qureecanaya noloshayda waan yaabanaa waxaan lahaa war adaa nool armayba naftu kaa baxda gaajo qoraxda ayadna waan dhalaalay eeganna necba ilaahay necba ilaahay necba ilaahay cunto kala bedelan oo noocba nooca hadda caano tahay hadduu raashin yahay kala bebedelan oo laba bilood iyo bayuu aan cunayno allah mahadle saaka aroos baanu egnahay waa naloo soo labisay waxaan cuni lahaynoo saaka kolay raashinkii bislaa hilibkii aan danya caawa karsan lahayn wax kasta waxay ka sheekaysanayaan alla mahaddii nimcada ay galeen waxaan necbadaa aanacdo ilaahay iyo maanta ummadda nabi maxamed maanta iyo alla caawa eena dhammayn karin ee lasoo dhigay muslimiintii noo soo dhigtay alla ha u gargaaro aroos camal dharki baan ku dadannahay muslimiinta soomaaliyeed oo ka danqada cabashada waayeelkan ayaa u sameeyey gurmad wanaagsan waan idiin ducaynay waan idiin ducaynay maanta waan dheragnay guriga waa naloo buuxiyey inta noo keentay allaha barakeeyo inta noo keentay allaha barakeeyo kii noo adeegahayay allaha barakeeyo ilaahay waxaydin waayin jannadiina allah inaga waraabiyo anagoo rafaadsan oo dhibaataysan oo meeshaas un musqusha aad moodo jiifna muslinka ilaahay yaa noo soo gurmaday raashinkaan hellay oo kala nooc nooca oo caanaha oo kala nooc nooca nooc kasta waan hellay alxamdulilaahi waan dharagnay muslinka waa u ducaynay allaha barakeeyo kii noo keenana allaha barakeeyo waxaa la gaarsiiyey raashinka qaybihiisa kala duwan lacag guri iyo musqulla waa loo dhisay Eh, gurigii musqushii eh, furaashyadii shamacii tijaadihii adduun noocan loo keenin ma jiraan dharki adduun saaka adduun un jannafa janna firdowsi un unbaan saaka tabanay wax kalama tamayno raashinka laba bilood inaan cunno waa talagal farihiis oo kala nooc nooc sidoo kale guriga ayaa loo sharaxay iyadoo maacuunta qaybaheeda kala duwan iyo gogolba looga buuxiyey weelashi oon weelba ka maqnayn hadduu saxan ahaa hadduu haan ahaa hadduu jirikaam ahaa hadduu falaas ahaa hadduu qabo oof kululays ahaa adduun wax ka maqan ma leh ilaahay maalkiina iyo inigaba allaha ina barakeeyo waana nii ducaynay wax kasta waan helay ka noo keenayna allaha barakeeyo waxaana helin male cuntadii saakaan cuni lahayn hilibkii wax kasta waa ka nooryaa maanta waan dheragnay waan dheragnay waayeelkan oo ka sokow macaluushiya gaajada uu arad ka muuqday ayaa si wanaagsan loogu labisay waxayna u mahadceliyeen dadkii soo caawiyey gurigii baa naloo dhisay musqushii baa naloo dhisay kursiyadii baa naloo keenay cuntadii bislayd baa naloo keenay midda caydhinkeed baa naloo keenay qudaartii baa naloo keenay firaashyadii afara naloo keenay shiraacii baa naloo keenay gurigii baa la sharaxay Eh, cimri baan joogaaye bilcantayda intaa kumaba aroosinba arooskan aan maanta galay gurigeyba mug- adduunkayba maana gelinba labiskii dharkii waa layga bedelay sabartii baa laysiiyey cumaamadtii baa laysiiyey waxaa laysiiyey sunnadii baa laysiiyey shaarkii baa laysiiyey korkayga idin waa la daday waan labisanahay maalin iyo habeen mugdi iyo iftiin ayay isku yihiin noloshii shalay iyo tan maanta iyadoona xerada qaxootiga ay fatooy ku nool yihiin maalmo ka hor ay ahaayeen kuwa ugu liitaa haddana hoygooda iyo nolosha cusub ay galeen loo soo daawasho tago maxamed baaruud xuseen warbaahinta star handhadhaab